door wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu door korona waxaa qayb ka noqon doona
beesha caalamka oo ugu baaqday madaxweyne deni iyo mucaaradka inay miiska wadahadalka ugu dhammeeyaan khilaafkooda
faahfaahiino dheeraada oo kasoo baxaya howlgallo qorsheysan oo ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen duleedka magaalada muqdisho taliska booliska gobolka banaadir oo sheegay in dadka danta yar ee u adkaysan karin roobabka ay dejin doonaan saldhigyada booliska
wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya oo ugu hambeliyey macalimiinta soomaaliyeed maalinta macalinka soomaaliyeed oo maanta ku beegan
wasiirka maaliyadda soomaaliya oo uga qaybgalaya shirka maalgashiga soomaaliya oo ka dhacaya magaalada london ee dalka ingiriiska
wararka dibadda warkeena aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona
madaxweynaha maraykanka oo sheegay in gabogabo ay marayso heshiiska u dhexeeya xamaas iyo israa'iil
iyo askar hor leh oo laga dilay ciidamada israa'iil iyo tirada dhimashada yuhuudda oo kortay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqosho wanaagsan dhageystayaal waa maalinimo talaadaah taariikhduna waxa ay ku astaysan tahay koo iyo labaatanka bisha nofembar sanada laba kun labaatan iyo saddex warka duhur waxaa la diyaaraa anigoo maryan ladan xuseen iyo sidoo kale cali aadan aynu ku bilownay beesha caalamka ayaa ugu baaqday madaxweyne deni iyo mucaaradka inay miiska wadahadalka ku dhammeeyaan khilaafkooda sida warkan uu ku faahfaahinayo waryahayga cabdinaasir cadaala
beesha caalamka ayaa waxa ay war ka soo saartay xiisadda dhowaan ka taagneyd magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland taasi oo laga cabsi qabay in maalmahan inay dagaalo ka dhacaan magaalada xilli sidoo kalena ay bilowday amase oo bilowday barakac ay sameynayaan qeybaha kala duwan ee bulshada ee degan magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland saaxiibada beesha caalamka ee soomaaliya taageera ayaa waxa ay soo saareen war qoraal ah oo ay kaga hadlayaan xaaladda ka taagan magaalada garowe taasi oo ay sheegeen inay aada uga walaacsan yihiin xaaladda guud ee ka taagan magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland saaxiibada beesha caalamka ee soomaaliya oo war-saxaafadeedka ay soo saareen ay waxa ay sheegeen mase ay ku baaqeen in la joojiyo lana dejiyo xaaladda guud ee magaalada garowe war-saxaafadeed kasoo baxay beesha caalamka soomaaliya ayaa lagu yiri saaxiibada soomaaliya waxay ka walaacsan yihiin halista xiisadaha kor u kacaya ee ka taagan magaalada garowe iyo sidoo kale abaabulka ciidamada waa abaabulka ciidamada ee laga wada magaalada waxaa sidoo kale lagu sheegay war-saxaafadeedka in joogitaanka ciidamada magaalada gudaheeda ay cabsi gelineyso dadka shacabka ah taasi oo keeni kartaa in iskuulaadka iyo sidoo kale isku socodka guuda ay xirmaan ma jirto wax marmarsiyo ah oo loo sameyn karo rabshad amase loo haysto rabshada amase hanjamaada cabashada waa in lagu waa in lagu dhammeeyaa si nabad ah oo loo maro wadahadal waxaana ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada in ay khilaafkooda ku xaliyaan qaab nabadeed ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ay soo saartay beesha caalamka saaxiibada beesha caalamka ee soomaaliya waxaa sidoo kale ay ku baaqeen in si deg deg ah loo joojiyo loona dejiyo xiisada iyo sidoo kale wadahadallo deg deg ahna ay yeeshaan dhinacyada siyaasadda isku hay waa dhinacyada siyaasadda isku haya ee mucaaradka iyo sidoo kale muxaafadka
aada baad umahadsan tahay saleebaan cadaal
aad iyo aad markaana haddii aan eegno faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya howlgallo qorsheysan oo ciidamada dowladda ay ka sameeyeen duleedka magaalada muqdisho faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya howlgallada qorsheysan oo xalay ciidamada xasiliinta caasimada mili markaasi ee militariga sida booliiska u howlgala ee boliisi militari ay ka sameeyeen duleedka magaalada muqdisho howlgalkan ayaa waxay ciidamada xasilinta si gaara ugu sameeyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka caasimadda waxa uuna ujeedkiisu uu ahaa amniga ama ama amni xaqiijin sida ay shaaciyeen saraakiisha laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya ciidamada ayaa intii uu socday howlgalkan waxay baaritaano guri guri ah ay ka sameeyeen xaafadaha markaasi ee deegaanka ceelasha biyaha si looga hortago khatar dhinaca amniga ah ee laga filan karo een dagaalamayaasha al-shabaab oo dowladda dagaal kula jira sidoo kale ciidamada ayaa baaritaano kala duwan ku sameynayay gaadiidka isticmaala wada- wadada dheer ee isku xirta degmada afgooye ee- iyo magaalada muqdisho howlgalkan ayaa daba socday een kuwa maalmihii dambe ee ciidamada xasilinta caasimadda ay ka sameynayeen qaar ka mid a degmooyinka magaalada muqdisho iyo duleedkeeda si looga hortago khatar amni oo ka timaada dagaalamayaasha al-shabaab si kastaba howlgalladan ayaa imaanaya maalmo kadib markii ra-iisul wasaaruhu uu kulan markaasi eh, looga hadlayay dardargelinta amniga caasimadda uu la qaatay hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir kaas oo ka dhacay xerada ciidamada xasilinta ee ku taala inta u dhexeysa muqdisho iyo balcad amniga magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa si weyn markaasi isku bedelay tan iyo markay yimaadeen ciidankan waxaana si weyn hoos ugu dhacay falalkii amni darro
watahay dhegeystayaal markaana haddii aynu eegno madaxda dowladda ayaa hambalyo kala duwan markaasi waxay u direen koo iyo labaatanka noofembar oo ku beegan maalinta macalimiinta soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa ugu hambaliyeeyey koo iyo labaatanka noofembar maalinta macalimiinka soomaaliyeed iyagoo iyaga iyo qoysaskooda isagoona tilmaamay in macalimiinta soomaaliyeed ay usoo dhabar adeegeen xaalado adag oo ay ku badbaadiyeen jiilal dhan iyagoona la-aantood maanta aan waxba baran lahayn ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in xukuumadda ay ahmiyad gaar ah siinayso tayeynta macalimiinta iyo aqoonta ubadka soomaaliyeed sidaa awgeed bilowgii xukuumadda dan qaran ay qaadatay saddex kun oo macalin cusub kuwaas oo howlgala kuwaas oo howlgallo guud ahaan ayraahde kuwaas oo ka howlgala guud ahaan gobolada dalka iyadoona sanadka cusub laba kun labaatan iyo afar ay diyaarisay miisaaniyadda saddex kun oo macalin oo kale dhanka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta daa-uud sheikh ayaa isagana dhankiisa hambalyo u diray maalinta macalimiinta soomaaliyeed isagoona tilmaamay ahmiyadda markaasi ay leedahay macalinka
maanta waa kow iyo labaatanka november maalinta macalinka soomaaliyeed anigoo ku hadlaya magacayga kan wasaaradda iyo dhammaanba shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxaan u hambalyeynayaa macalimiinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan innagoo ugu hambalyeynaynaa dhabar adeega geesinimada iyo kartida ay muujinayaan marka ay fulinayaan howsha baaxadda leh ee gudbinta waxbarashada waddankeenna dhibaatooyin badan ayaa soo maray oo sababay in qaar ka mida adeegyadii bulshada ay istaagaan laakiin macallimiintu waxay mar walba ahaayeen kuwo dhabar adeeg iyo geesinimo muujinaya xaalad kastoo adag oo timaadana waxay diyaar u ahaayeen in ay shacabkooda ay xagga adeega waxbarashada ka kaafiyaan taas annagoo ugu hambalyeynaynaa islamarkaana abaal uga hayna waxaan sidoo kale aad u soo dhoweynaynaa qaabka ay mar walba ugu taagan yihiin in ay carruurta soomaaliyeed ay adeeg waxbarasho gaarsiiyaan marxalad kasta iyo meel kasta iyo xaalad kastaba ha lagu jiree taas waxa ay ku mutaysteen in dowladda soomaaliya ay siiso muhiimad gaar ah adeega waxbarashada dhowaanna saddex kun oo macallimiinoo cusub oo hor leh ay wasaaradda waxbarashada ku dhawaaqday inay qoranayso horeyna waxaa u jira saddex kun oo horey loo qaatay marka mar kale ayaan waxaan leeyahay hambalyo macallimiinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan halkaasna inay kasii wadaan dadaalkooda ayaan ku boorinayaa shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay garab istaag u muujiya macallimiinta waayo mustaqbalka soomaaliya waxa uu ku xiran yahay waa aqoonta iyo in culunta kala duwan ay bartaan adeegaasna waxa ay ku heli karaan waa macallimiinta marka dhiirigelinta macallimiinta waa u muhiim qarandhiska soomaaliya dhiirigelinta macallimiinta waa u muhiim soomaaliya oo barwaaqo leh dhiirigelinta macallimiinta waa u muhiim soomaaliya oo nabad ah guuleysta ayaan idin leeyahay macallimiinta soomaaliyeed mar kale hambalyo kow iyo labaatanka november maalinta macallinka soomaaliya
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya daawud aweys oo u hambaliyeynayay macalimiinta soomaaliyeed oo markaasi ku beegan maanta maalintooda kow iyo labaatanka novembar dhanka kale markaan haddii aan eego taliska gobolka banaadir ayaa waxaa markaasi ay sheegeen in dadka danta yar ay inta marka ama dadka danta yar ee aan u dulqaadan karin roobabka ay dejin doonaan saldhigyadooda taliyaha qeybta guud ee gobolka banaadir macalin mahdi ayaa waxa uu tilmaamay in dadka danta yar ay markaasi roobabka ayan u adkeysan karin in saldhigyada markaasi lasoo geliyo ee bannaankana aysan seexan doonin waxa uu tilmaamay in markaasi amniga siday ugu taagan yihiin mar walba sidoo kale in bulshada qeybaheeda kala duwan ay u garab taagan u taagan yihiin inay garab istaagaan
intaa kadib waxaan umada daaran ku bixinaynaa maadaama gobolka banaadir ama dalka oo dhanba uu ka jiro roobab in ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo dhammaan ciidamada ammaanka inay ka qeyb qaataan badbaadada ummadda soomaaliyeed waxaad garan kartaan hantida iyo nafta dadka in la badbaadiyaa dadka amnigooda la sugaayay amniga la sugaaya waa qofka badqabkiisa naftiisa iyo maalkiisa haddii biyo qaadaan iyo haddii la dilaba waxba oo un dhib marka waxaan rabaa inaan la dhihin roobaa da-ay ee ka gambado roobka loo baxo dadka amnigooda la sugo looga digo digniinta la gaarsiiyo meelaha biyo mareenka dadka danyarta meelaha isku raranka dadka aan cooshadaha ku jira ee aan u adkeysan karin roobka in loo gurmado warkooda lasoo gaarsiiyo qeybaha degmooyinka la gaarsiiyo la garab siiyo haddayse dadku meelay hoydaan inka aysan haysanin in saldhigyada lasoo gelisho kabacdina loogu cuduro ciddii caawin karta inaysan noqonin dad guryo la-aana inaysan seexan banaanka inaysan dhicin dad inta biyuhu qaadaan laga reebin waxaa rabaa in loo gurmado man wax macnaha ma tarayso dadka in inta la duubo unquus laga dhigo oo la muujiyo waxaan waa musiibo adduunka o dhan ka jirta waa nimco rabaaniya dhinac kale oo abaarta ilaahay naga qaaday laakiin roob ka badan intii lagu talagalay ayaa yimid caalamka o dhan uu ka jiraa waxaa la rabaa iyadoo la iskaashanayo dhanka xun aan laga fiirinaynin in dadka loo gurmado lagana shaqey lagana shaqeeyo badqabka ummadda soomaaliyeed ee caasimada ku nool intii ilaahay uu wax ku yeelan allah u naxariistaan leenaha dalka o dhan inta hadda ku dhibtoona ilaahay dhibka ha ka qaado ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa in roob mid wax dhibaato noo geysanaya oo intaa noogu akaado intaas waxaa dheer amni bilicda magaalada hadduu roobka roobku dhammaado qof kasta oo muwaadina laga rabaa inuu ka qayb qaato askartana waaba number waaba waajibaadkooday kamid tahay inay bilicda iyo nadaafadda deegaanka inay ka qayb qaataan maadaama ay ilaalinayaan dadka caafimaadkooda amnigooda iyo naftooda in gobolka banaadir in loo loo loo loo loo saariya maahan inay ayagu le xaq u leeyihiin kaliya inay nadaafadda ka shaqeeyaan haddii ay tahay maamul hadday tahay ciidan hadday tahay shacab qof kasta oo caasimadda ku noola laga rabaa inuu ka qayb qaato nadaafadda iyo badqabka magaalada laakiin in laga dhigo sidii sidii lain la rabin laga shaqeeya aan ahayn dacaayad laga dhigaa wax saxa maahan ilaahayna aan ka barino intaan hebel halla hebel ayaa gabay iyo hebel ay saanayd intaana dhihin ilaahay aan ka barna in ilaahay roobkan oo ummadda soomaaliyeed dhibaatada ku hayo in ilaahay uu ugu bedelo mid raxmad wata oo intii kaga filan intii ku filan oo abaarta ka qaadi karta kaga ekeeya
wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa uga qeyb galaya shirka maalgashiga ee soomaaliya oo ka dhacaya magaalada london ee dalka ingiriiska wariyahayaga saleban alcadaala ayaa faahfaahinaya qodob
wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya mudane biixi imaan ciigah oo ku sugan magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa guddoomiyey shirka maalgashiga caalamiga ee soomaaliya ee maalgashiyada ingiriiska wasiirka maaliyadda soomaaliya biixi imaan ciigah oo shirka furay ayaa u sheegay ganacsadada iyo maalgashigada maalgashiyada u k in soomaaliya diyaar ay u tahay maalgashi caalami ah oo ah dhinacyada beeraha iyo sidoo kale kalluunka wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadlay horumarka dowladda federaalk soomaaliya ay ka sameysay hanaanka dib u haweynta maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha gudaha dalka wasiir biixi imaan ciige ayaa sidoo kale sheegay sida ay muhiim u tahay iyo fursad fursad fursad ah fursad qaali ah oo ay uga qe- uga- oo ay ganacsatada soomaaliyeed ama ganacsatada iyo maalgashiga reer u k ee soomaaliya maalgashadaan kadib hanaanka dincafinta soomaaliya oo hadda gabagabo maraya wasiirka milada soomaaliya ayaa qeyb ka ah wafdiga madaxweynaha soomaaliya ee ku sugan eh, magaalada london ee caasimada wadanka ingiriiska kaasi oo ka qeybgalaya shirkaha caalamiga ah ee cuntada adduunka wasiirka madax- wasiirka maaliyadda ayaa sidoo kale kulamo gaargaar ah la qaadan la qaadan doona dhigeysa dalka u k iyo hay-adaha kale ee maaliyadda dalkaasi inta uu socdo shirkaasi
halka warkaas aad ka dhageysanaysaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha dalka mareykanka joe biden ayaa waxa uu markaasi sheegay in heshiiska ama heshiis dhexmara ururka xamaas iyo israa'iil uu markaasi marayo heer gebagaba ah madaxweynaha ayaa tilmaamay in waxyaabo badan la isla gartay een, xaaladuna markaasi ay hadda soo hagaagayson ay u u badan tahay in xabad joojin lagu dhawaaqo markaasi dagaalka een, ka taagan marinka ghaza een, yuhuudda markaasi duulaanka ay ugu tahay dalka falastiina ay markaasi joojiyaan dowladda qatar ayaa dhexdhexaadintan markaasi ama ka dhex wada ururka xamaas iyo israa'iil si loo joojiyo dagaalka iyo duqeymaha muddada bilka ka badan een ka socda qasa ee markaasi dhulka falastiin xamaas iyo israa'iil ayaa heshiis ka gaaraya sidii eh, sii deynta maxaabiista gacanta ugu jirta ururkaasi halka israa'iil iyo dhankeedana markaasi laga doo- doonayo inay joojiso dagaalka iyo duqeymaha ay ku wado magaalada khaza iyo markaasi shuruudo kale madaxweynaha dalka mareykanka joe biden ayaa sheegay inuu heer gabagabaha marayo heshiis ay yeelanayaan xamaas iyo israa'iil waxa uuna muujiyey heshiiskan inuu markaasi kasoo baxayo natiijo wax ku oola hogaamiyaha xamaas ismaaciil haniya ayaa sheegay in kooxdu ay usoo jawaabeen walaalahood qatar islamarkaana ay ku dhow yihiin heshiis lagu joojinayo dagaalka sida laga soo xigtay warbaahinta falastiin
guud ahaana dhegaystayaal warkii oad kala socoteen raadiyo dalsan waa naga intaasi nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel